وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق yacquub
marwadiisuna saara waxay taagnayd halkaa markaasay qososhay ku farxid warkasan ee ku imaanshaha ciqaab dadka xun ee beeniyey nebi luud ayna u dheer yihiin falal kale oo aad u xun daxikad waxaa lagu fasiray oo kale waxay heshay dhiiggii caadada iyadoo duqowday waxaana ugu bishaaraynay isxaaq gadaashiina wiil wiilkii yacquub calayhim assalaam